بsm الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslم عlى نبيina mحamed وعlى آlih وصaxبihi أجمaعيin ama bعd qala الإmaamu أbu dawuuda sulayman بن الأشcث الsiجistaniي raximh الlah taعalى bab التaklيiqi fi اlintifاء hada kani baabu bayaani xukmi التakliidi ama baabu bayaani الtakliidi adkayn la adkeeya caddaynteedii buu u baab yahay fi اlintifاء anfinta qofka uu iska anfiyo cunug uu dhalay cunug uu dhalay inuu iska anfiyo adkaynta la adkeeyey waxaan ku dhex jirnay kitaabu طalaaq min sunan abi daawuud licaanka ayaan ka soo baxnay axkaam ama abwaab yar ee ku tacalluqdo ayuu halkan ka galay wuxuu baabaystay marka baabu الtakliidi fi اlintifaa wax saxa hadday jiraan ama shay yacnii danni haalib ah haddii uu qofka wax ku anfiyo ou licantama wixii shaki iska ahoo waxba aan jirinna licaan ma leh waa soo marnay oo waxaa weeyaan ninkii reebaadyaha ay wax ku cilleeyey wiilkayga waa madoow yahay anigana ma madoobi waxba lagama soo qaadin baabkan isaga waxaa weeyaan iyadoon waxbaba jirinba cunug aad dhashay ood og tahayna iska anfisid aniga ma dhalin dhahda sida loo adkeeyo halkan ka hadlayaa marka qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu saalix wahuwa almisriyu qaala xadaanaa bnu wahbin wahuwa cabdullahi bnu wahb almisriyu iqaة faqiih qaala akhbaranii camru can ibn alxaari wahuwa camr bnu اlxaari almisri can ibni اlhaad wahuwa yaziid bnu اlhaad can cabdillaahi bni yuunus cabdullaahi bni yuunuskan ibnu xajar taqriibu tahdiibka wuxuu uga hadlay inuu yahay majhuululxaal xaa ayuu ku qoray maqbuulun xaa ayuu haddana qoray majhuululxaal xaa maqbuulun majhuululxaal xaa maqbuulun xaa nusakha marka waxay leeyihiin majhuululxaal xaa waxaa laga wadaa cinda albukhaari imaamu albukhaari agtiisa majhuululxaal uu ka yahay maqbuulun xaana cinda bni xibbaan ibnu xibbaan agtiisa maqbuul uu ka yahay marka ibnu xibbaan ragga agtiisa maqbuulka ka ahna waxay u badan yihiin jahaalatulxaal dad haystay u badan tahay marka waa un isla meeshii ku dhowaad sida caadigaana ibnu xajar taqriibu tahdiibka axkaam asaga uu ku ijtihaaday uu sheegaayo dad isaga wax kama soo naqliyo laakiin meeshaan sidaasuu ku dhigay cabdullaahi bni yuunuskan ruwaaddiisa marka tahdiibka iyo laga fiiriyo tahdiibu tahdiibka iyo tahdiibulkamaalka iyana cid aan ahayn yasiid raawi ugama dhigin wax jarxi iyo tacdiilna tacdiil laguma sheegin marka ruuxa jarxi iyo tacdiil ounan ku dhicin hal raawi ma ahana raawi kalena aan lahayn majhuululcayn uu ahaa jiray ee majhuululxaal ma uusan ahayn ayb haddana iyadoo sidaa ay tahayba wuxuu qoray majhuululxaal xaa yani maqbuulun xaa ayb ninkan baa marka sanadka ku jiro oo isagu marka jahaala ay ku sugan tahay can saciidin almaqburiy wahuwa saciid bnu abi saciid almaqburiyu can abi hurayrata annahu samica rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam uu maqlay yaquulu isagoo dhahayo xiina nasalat aayat اlmulaacana markay soo degtay aayat licaan aayaddii mulaacanada ayuma imra'atin haweenay tii ahoo adkhalat calaa qowmin qowm korkooda u soo geliso man qof laysa minhum aan ka mid ahayn qoladaa fa laysat min allahi ilaahay xaggiisa ma ka ahaanin fii shay-in waxba wax ay ilaahay kaga sugan tahay xaggii agtiisa ma laha yacnii waa dembi weyn marka naagtu inay qabiilo ay geliso nin aan ka tirsanayn ayb walan yudkhilaha allaahu ilaahayna ma gelinaayo jannatahu jannadiisa waa waciid waaye nacam ilaahay hadduu doonana waa dhaafi karaa hadduu doonana waa waa naaru ugu abaalmarinayaa ayb waa waciid waciidka wixii laga dhihi jiray umbaa laga dhahayaa ma aha wax lagu gaaloobay ma aha lagu gaaloobayo gaal unbaa ilaahay naarta uusa ka soo saaraynin amaa qof mu'min oo iimaan ku dhinta naarta waa un laga soo saaraya haddii ilaahay uu geliyo marka mashiicadu u yaallaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu ku jiraa cinda ahli الsunnati waاljamaca wa ayumaa rajulin ninkii ahoo jaxada waladahu cunugiisa diido wahuwa isaga oo yanduru ilayhi eegayo fiirinayo isagoo fiirinayo ninkii cilmihiisa isdiido ixtajaba allaahu tacaala ilaahay waa ka xijaabtaa minhu xaggiisa wafadaxahu waana fadeexeeyaa calaa ru'uusi alawaliina waalaakhiriin dadkii horey kuwii dambe dhexdoodu ku fadeexeeyaa oo ku ceebeeyaa ilaa naag buu u gafayaa midda labaadoo kale waxaa weyn weladkiisiina meelo uga dhaca cunugiisii iyo hooyadiiba meelo uga dhaca waana jiraan dad badanoo saas inta wax yeelo cunugu markuu weynaadana ka daba ordo ayb soomaalida dhexdeeda markii hore waa ku inkirayaa afar iyo labaatanka sac maxkamaday isla taagan yihiin aniga ma dhalin buu leeyahay maxkamadaa ay ku kala baxayaan waxaad arkaysaa marka haddii lacag ou yeesho ama cunugu ou tabar soo yeesho nin weyn ou noqdo isagoo daba ordaayo waxay sii dhahay bal fadeexadaas bal arag adduunyada marka fi dunyaa fadeexadeedu waaba taasaaba dad badanoo noocaasana waa aragnay xadiidka marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro cabdullaahi bni yuunuskan ku jiro dartiis ayb nasaa-ina xadiidka waa soo saara min طariiqi leyt bni sacad can yaziid bni اlhaad bihada اlisnaad isagoo ah ayb ibnu maajah isaga ariiqan cabdullaahi bni yuunus waa ka leexday oo yaxya bnu xarbin can saciid اlmaqburi can abi hurayrata oo ku soo saara laakiin isnaadkiisa muusa bnu cubayda ku jiro asna jahaala ay ku jirto ayb marka xadiidkan wararkiisu saasay u badan yihiin ayb laakiin macnihiisu waxaa weeyaan macno saxiix ah oo qofka cunugiisa uu arkayo inuu inkiraa ma bannaana ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi dicaa'i waladi zinaa waladu zinaha cunuga zinada ku dhashay sheegashadiisa ayb qofku inuu ilmo uu zina ku dhashay sheegto ayb xukunkeedu muxuu yahay qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna يعقوب بن إبراهيم هو الdورقي qال xdثna معتmر هو بن سليمان بن طرخان عن slm yعني بن أbي الdyاl slm بن أbي الdyاl أبudyaalka magaciisa cajلان ayaa la yidhaahdaa وهuوa ثiqة qليل الxadيiث أkhرج xadيiثه البخhاaرiي في الأdب المفرد ومسلم وأbو dاود qال xdثnي bعض أصxاaبina مbhم waa mr إbhاam ayaa ku jira yb can saciid bni jubayrin can ibni cabbaasin annahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi laa musaacaata musaacaad waxa la yidhaha yacni zinaysi fi lislaami islaamka dhexdiisa ma ahaanin musaacaadku waa zinaysi almusaacaatu hiya zina asalkeeduna waxay ka timid addoommaha ay leeyihiin ayay waxay dhihi jireen ordaha soo shaqeeya sacyi soo sameey addoonta marka haddii sacyi la diro gabarna ay tahay xirfadna aysan lahayn waxa ay ku shaqaynaysaa waa maxa jirkeeday soo iibinaysaa asay u keenaysaa marka saasay ilmo ku dhalaysaa zina ama yacnii xoolo ay ugu keeni waa miduu ilaahay yidhi walaa tukrihuu fatayaatikum cala albigaa'i in aradna taxasunan litabtaguu carada alxayaati addunya waman yukrihunna faina allaha min bacdi ikraahihinna hafuurun raxiim faina allaha min bacdi ikraahihinna naagaha la qasbayaa loo jeedaan iyaga ilaahay waa u dembi dhaafaa markii la qasbay ka gadaale ayb taasoo marka ayaa ayaa laga wadaa ayb laa musaacaata zinaysi fil islaami islaamka dhexdiisa ma ahaanin man saacaa qofkii zinaystay oo ama sidaas shaqadaas sameeyey fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda faqad laxiqa bicasabatihi faqad laxiqa wuxuu haleelay bicasabatihi casabadiisa ayuu nasabka qofkaasi uu haleelay ayb waman iddacaa qofkii sheegto waladan ilmo min hayri rishdatin toosnaan la'aan yacnii zino qofkii ku sheegtay cunug falaa yarisu ma dhaxlaayo walaa yuurasu lamana dhaxlaayo yacnii waa la dhaxlaayo hooyadii waa dhaxlaysaa laakiin waxaa laga hadlayaa ninka ninkii ilmo zino ku dhalay asna ma dhaxlaayo iyagana ma dhaxlaayaan ayb xadiidku marka waxaa weeyaan marka waxuu buriyey wixii islaamka dhexdiisa musaacaad ama zino lagu sameeyo ayb wax nasaboo lagu haleelaya ma leh laakiin wixii jaahiliyada sidaa ku soo dhacay qofkiis waa la haleeshiina macnaha xadiidka hadda laga qaadanaya saas jaahiliyadii wixii uu ku sameeyey waa la haleeshiina nasabkooda waa layska cafiyey amaa fil islaam wuxuu lagu dhex sameeyo ma la haleeshiinayo ilmo zino ku dhashay ah ayb walidaalika zinada xurmo ma leh ayb oo qofku waxa uu cunuga uu zinada ku dhalo cunug sharcan ou dhalay ma aha walow nudfadiisa iyo manidiisa laga beero haddii la rabo laakiin yacnii dhaxal kuma le ilmo uu sheeganaya ma aha ilmo kale oo uu nikaax saxiixa ku dhalay iyo kuwaan waxay isku yihiin ma laha maxramnimo ugama dhexaynayso maxaa yeele zinadaan xurmo lahayn ayb kaasaa marka khaaabi u sheegayaan ayb wacafaa camaa kaana minha fi اljaahiliyati waalxaqa الnasba bihi jaahiliyada waa ku haleeshiiye nasabka wixii kale sameeya ayb man saacaa fi ljaahiliyati qofkii jaahiliyada ku zinaystay faqad laxiqa bicasabatihi casabadiisa waa haleela qofkaas ayb oo ninkan casabadiisii iyo qaraabadiisi iyo qabiilkiisii baa la haleeshiinaya amaa wixii islaamka dhexdiisa maya ayb xadiidkan marka isnaadkiisa waxaa ku jira mu ibhaam ayb laakiin shaahid ayuu leeyahay bisanadin xasan can cabdillahi bni camr bni اlcaas oo uu soo xadiidkan kadib uu keenayaba abu daawuud qaala xadaanaa shaybaan bnu faruuq marka mas'aladan xoogaa isxaaq bnu raahaweyhi ayaa isaga wuxuu keenay yani xadiidkan alwaladu lilfiraash walilcaahiri اlxajar ilmaha waxaa lagu yeeshaa firaash gogol xadiidka dhahaya wuxuu leeyahay waa cinda almukhaasamati marka la doodayo oo nin naagta ay gogol u joogtay iyo nin ka sinaysta markay cunugku murmaayaan ninka gogasha ay u joogtaa cunugga la siinaa laakiin haddii muranba uusan jirin oo ninkiina cunugga uusan sheeganaynin kan ka sinaysta laakiin anaa dhalay uu leeyahay isxaaq wuxuu leeyahay waa haleelaa nasabkiisa ibnulqayimna wuxuu leeyahy waa madhab alxasan albasri waa la jaldaa waa la jeedlayaa haddii marka uu yahay qof oo bikri ah ilmahan waa la haleeshiinaya qawaacidda marka isaga wuxuu leeya ibnulqayim oo ama qiyaaska iyo nadarkana ma diidaysa arrintaas ayb laakiin jumhuuru ahlilcilmi ilmuhu wax zino ku sugnaado xurmale ma laha qaala xadaanaa shaybaan bnu faruuq qaala xadaanaa moxamed bnu raashid xaa xadaana alxasan bnu caliyin qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala ahbaranaa moxamed bnu raashid وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده waa kan xadiidka cabdالله بن cمر بن الcاas qaala waxa uu yidhi in النبiya slى الlaه عليه ولي وsلم nebiga qaضاa wuxuu xukumay ana kula mustalxaqin mid walboo layshaleeshiiyey mustalxaq mid walboo layshaleeshiiyey nasabka afar weji buu ku sugnaadaa شharcan nasabka afar weji ayuu ku sugnaadaa nikaax istilxaaq waa middan hadda xadiidkan uu tilmaami rabo bayina markhaati midda afaraadna wuxuu ku sugnaadaa qaafa alqaafatu qaafadu waxaa weeyaan qof hidda sooc oo dadka yacnii is-ekaanshadooda yaqaanoo kale inuu sheego khiyaafada afar waayo marka nikaaxa waa ku sugnaadaa wuxuu ku sugnaadaa istilxaaq wuxuu ku sugnaadaa bayina wuxuu ku sugnaadaa qaafa ama qiyaafa afartaas weji buu ku sugnaadaa nasabka nikaax waa la gartay inuu nasab ku sugnaado laba qofoo isqabto waay iyada laftirkeeda maxaa shardi u ahna inuu u tegey gogol inuu gogol kula seexdo waa shardi xanafiyada waxay leeyihin maad ilbiriqsigan hadduu nikaaxsado ilma hadday keento asaa iskale ayb taas marka wax fiican ma ahan culammada marka fuqahada muxadisiinta badankood waxay leeyihin waa inuu wadi sugnaado ugu yaraan ama imkaanu اlwaطi waa inuu sugnaan karo waa inay suurtagal noqon karto labadan qof inay is arkeen oo ilaa nin adduunka dhinac ka jooga haddii naag lagu mehriye naagtuna inta joogto yani maxaa sugnaanaya marka ilmaha saas ku imaanaya midda labaad waxaa weeyaan marka nasabka uu ku sugnaado istilxaaq istilxaaqu waxay tahay qofka inuu ishaleeshiiyo maalan nin baa dhintay ilmihiisiibaa waxay sheegeen oo yidhaahdeen naagtaas aabbaheenaa qabi jiray taasaan annaga markhaati ka noon ognahay ama yacnii naagtaas ilmaha ay dhashay aabbaheenaa dhalay annagay walaalo nala yihiin istilxaaqay marka ku qaadanayaan laasima hadday addoon oo kale tahay addoontan aabbaheenaa lahaa jiray marka innagay marka ilmaha ay wadda annagaa iska laho annagay nala dhasheen haddaan marka lagu haysanin istilxaaq waxbaa ku sugnaa karaa ama asagiiba inuu yidhaahdo ilmahan anaa dhalay oo ishaleeshiiye markaas awalna aan dadku hadda aynan ku ogayn ayb tan saddexaad waxaa weeyaan bayina laba ninoo markhaatigala waxay sheegeen ninka naagtan inuu qabay guri kula jiri jiray nikaaxsaday caqadkii ay markhaati ka ahaayeen ilmihii ay keenta marka bayinadaasaa loogu sugaa nasab midda afaraad waa qaafada alqaafatu baabuu ka dhigi doonaa qaafada waxaa weeyaan qofku inuu qof hidda sooca inuu yidhaahdo qofkan ninkan iyo ninkan waa isdhaleen si kale haddii lagu kala bixi waayo qiyaafadaa lagu kala baxaa uu keeni doonaa ayb amaa haddii khiyaafadu ay cuslaatana qorituur nasab waa ku sugnaan kara cali baa sameeyey wuu keeni doonaa adu afartaas wejibaa laakiin aad mashhuur u ah middan qurcadu waa in uun wax kale la waayo iyo ilmo ay ku sugnaan karaan marka nasabka sugnaanshadiisu afartaas wejibay saddex culummadu ay isku raacsan yihiin qaafada iyo midaasay khilaaf ka keenaan istilxaaqa iyo bayinada iyo nikaaxa waa isku raacsan yihiin middan khiyaafadaa war ku jiraan hadal iyo waxay geliyaan ina الnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam nebiga qadaa wuxuu xukumay ana kula mustalxaqin mid kastoo layshaleeshiiyey ayb mustalxaqaas oo ustulxiqa layshaleeshiiyey bacda abiihi aabbihii kadib ay bacda mowti abiihi oo aabbihii markuu dhintay kadib alladii aabbaha oo yudcaa lahu loogu yeedhaayo iddacaahu waxaa sheegtay warahatuhu warahadiisa kuwii dhaxli lahaa ay sheegteen faqadaa nebigu wuxuu xukumay anna kulla man qof dhammaantiis kaana ahaaday min amatin addoon xaggeed ka ahaaday addoonka oo yemlikuhaa ou hananaayo qofkii uu hantay yowma asaabahaa maalintii ou asiibayo ou jimaacay hantay faqad laxiqa waa haleelay qofkaa biman istalxaqahu qofkii ishaleeshiiyey yacnii wuxuu rabaa inuu yidhaahdo nebigu wuxuu xukumay qofkii mustalxaqoo layshaleeshiiyey kaasoo markuu aabbihii dhintay kadib aabbihii inta loogu yeedhay layshaleeshiiyey yaa ishaleeshiinayana kuwii dhexli lahay masalan nin baa dhintay cunug baa marka jiro oon lagu ogayn dadkii dhexli lahaa ninkaas oo aabbaha uu u ahaa ayaa cunugan soo watayoo ishaleeshiiyeyoo annagoo nala dhashay dhahay ayb iddacaahu warahatuhu saas waay faqadaa nebigu wuxuu xukumay anna kulla man qof dhammaantiis kaana min amatin yacnii ninkay addoon dhashay addoonta oo yemlikuhaa ninka dhintay aabbaha ou hantay yowma asaabahaa maalintii uu asiibaayey yacnii wakhtiga waa in laysku fiiriyo dabcan ayb zaman ay suurtoobi karta addoontan haddii uu isaga milkigiisu ay ku jirtay wakhtiga ilmahan ay dhalanayaan ama ay jiraan haddii ay wakhtigu suurtagal ku tahay ayb yemlikuhaa yowma asaabahaa saas u jeedaa faqad laxiqa ou haleelay kaasi mustalxaqaasi biman istalxaqahu qofkii ishaleeshiiyey buu haleelay walaysa lahu mana laha mimaa qusima wixii la qaybiyey qablahu isaga hortiis yacnii qabla alistilxaaq ninkan maalan nin baa dhintay maalkiisii baaba la qaybsaday bil kadib bishaas ka bacdi maalkii baa la qaybsaday bishaa markii maalka la qaybsaday kadib ayaa cunugan istilxaaq lagu sameeyey cunug dambey ishaleeshiiyeen oo waxay yidhahdeen ninkan annagoo aabbaheena dhalo istilxaaq ay ku qaateen cunugan maalkii marka la dhaxlay wax maku leeyahay mase kuma laha kuma lahan buu leeyahay marka qadaha rasuulka saas ayb oo maalka haddii intaan layshaleeshiinin ka hor la dhaxlay waxba kuma laha walaysa lahu ma laha mimaa qusima qablahu hortii wixii la qaybiyo min almiiraasi dhaxalka shay-un waxba kuma laha wamaa adraka wuxuu soo gaaray oo min miiraasin dhaxal ana oo lam yuqsam miiraaska oo lam yuqsam aan la qaybinin falahu nasiibuhu nasiibkiisuu ku leeyahay walaa yulxaqu waa la fahmaan u malaynaa marka masaladan walaa yulxaqu lama haleeshiinaayo idaa kaana abuuhu aabbihii haddii uu yahay alladii yudcaa lahu aabbaha loogu yeeraayo ankarahu inuu inkiray hadduu aabbihii hadda ka hor inkiray istilxaaq ma jiro intuu noolaybauba inkiray cunugan anig ma dhalin istilxaaq baa la samaynaa maya oo ma bannaano wain kaana min amatin addoon haddii uu ka ahaaday cunugan layshaleeshiin rabo addoonta oo lam yamlikhaa ninkan uusan milkinin addoon uusan haynaaba dhashayba haleeshiin ma jirta marka ow min xuratin ama haweenay xor ah buu ka ahaaday oo dhashay xorta oo caahara bihaa uu ka zinaystay naag xor oo uunan qabi jirin oo ka zinaystay iyo cunugan uu ka yimid fa innahu laa yulxaqu lama haleeshiinaayo walaa yariu mana dhaxlaayo laba suura marka wax maku dhaxlaayo hadday zina tahay amase addoon uusa lahayn baa cunugan dhashay labadaas suurad ma lagu haleeshiinaayo istilxaaq ma jiro wain kaana aladii yudcaa lahu huwa dacaahu wain kaana haddii uu yahay aladii midka yudcaa lahu cunugan loogu yeeraayo oo loogu abtirinaayo huwa dacaahu inuu isagu sheegtay hadduu sheegto fa huwa waladu zinyatin weeyaan zino waladkiis ayb fa huwa waladu zinyatin zino cunugeed waayo min xuratin kaana aw min amatin xor ha ka ahaado ama addoon ha ka ahaado ayb xor ama addoon haba dhashee midkan marka loogu yeerayo hadduu isagu sheeganayo laakiin milkina uunan ku haynin xornimona ou ku yacnii nikaaxna uusan ku haynin fa huwa waladu zinyatin weeyaan min xuratin kaana aw amatin xor ama addoon miduu doonaba ha ka ahaado marka dhaxalkii wax ku saabsan iyo istilxaaqii wax ku saabsan buu galay khulaasatlqowl waxaa weyn istilxaaqa waxaa la aqbali karaa haddii uu isagu uunan inkirin cunugan markuu noolaa zinana uusan ku imaanin zinana haddounan ku imaanin isagu aanu inkirin haddii markaa kadib lay markuu dhinto kadib warafadii ishaleeshiisiiso waa bannaan tahay sidaasna nasab waa ugu sugnaan karaa marka markay leeyihiin fuqahadu nasabku wuxuu ku sugnaadaa istilxaaq tanay u jeedaan mas'aladan قال xdثna محموd بن khالد qال xadثna أbي عن محمد بن rاشhد بإسناaده ومعناaه زاada wuxuu ku daray وhuوa walad zinan weeyaan لأhli أmihi hooyadii ehelkeeda ayuu u sugnaaday man kaanuu ciday ahaadaanba xuraةan أw amatan xor ama adoon ha ahaatay وadalika kaagaasina فيma اstulxiqa waa wixii layshaleeshiiyey fii أwli الإسلاami iسlaamka horaantiisii fama اqtusima wixii la qaybsado min maalin maal qabla alislaami islaamka ka hor faqad madaa waa tageen kuwaas oo islaamka ka hor la kala qaato oo lakala yacnii la kala qaybsaday waasay u tageen xadiidkan marka waa midka uu keenay iddicaau waladu zina marka wain kaana aladii yudcaa lahu huwa dacaahudaas ku jirta dambe yaa maxalu shaahidku ay tahay tarjamadii baabka isku waafaqaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lqaafati qaafadii qaafadu marka waxaa weeyaan waa hidda soocid dad marka waxaa jiraan iyagu yaqaano dadku say isu dhaleen iyo firkooda iyo yacnii ekaanshada iyo kala fahmi karo qasabna maaha qofku inuu noqdo mudlaji bacd alculamaa baa waxay leeyihiin qoladan min bani mudlaj ayaa aad u taqaanay qoladaa marka qaa'ifku waa inuu iyaga ka ahaadaa shardi ma ahan laga waxaas dhacan cumarba waxaa la sheegay inuu qaa'if ahaa oo uu aad u yaqaanay khiyaafada ayb waxaan hadda adduunyadu baratay oo markaa waxaan hadda adduunyadu ay barato genetikiska la yidhaahdo ama yacnii hiddahan iyo tafiirtan waxyaabaha marka xambaarayo oo qaadayo waxaa la yidhaahdaa jeans jiinkaas marka wax ma lagu samayn karaa iyo d n a ga waxaan la yidhaahdo dadka inta laga qaado say isu dhaleen la fahmi karo allah aclam kama yacnii duwana aada mooddaa yacnii middan kama duwana oo ekaansho qofkan qaa'ifkaa oo wax ku soocayo kama duwana iyadaaba laga yaabaa inay tajaarib iyo ku ay ku socotaban laakiin allahu aclam waxay u baahan tahay arrintaa iyada ah dad waxaan intawaaan waxaan bartay muslimiin ah cadlina ku sifaysan dadka hadda dadka noocaas oo kale hadday sheegaan waa dhici karta in la qaato oo nasab lagu sugo amaa laakiin dhakhtar yacni qof genetikiska bartoo gaala haddii hadda uu yidhaahdo kan saan maaha iyo kan saan waa islaamku wax ictibaaran ma laha ma siinayo maxaa yeele cadaaladii baaba ka maqanba gaalka ayb laakiin haddii qof islaama waxaan yaqaano cadaalad ku sifaysan uu sheego waa dhici kartaa rubama waxay u baahan tahay marka kutubtan fiqiga mucaasarka qoraayo oo majaamicdan fiqiga in laga fiiriyo kolley waxba kama haayo qaafadu marka kaasu halkan baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi lqaafati fii xukmi اlqaafati waa waj saddexaad ay wax ku sugnaadaan qaala xadaثna muسadد وcثmaan بnu abi شhayba almacnaa ay macnaahuma waaxidu wabnu sarxi axmed bnu camr bni sarx qaaluu xadaثna sufyaan can الزuhriyi can curwa can caaئiشhaةa qaalat waxay tihi dakla calaya rasuulu الlahi salى الlah عalيه alي wasalam nebigaa ii soo galay qaala musaddu wabnu sarxi waxay dhaheen yowman maalin masruuran isagoo la farax geliyey waqaala cumaanu cumaan waxa uu yidhi tucrafu iyadoo la garanaayo asaariiru wejigiisa jiidjiitimihiisa wejigu wuxuu leeyahay somaa liidmo ayuu leeyahay wejigu oo khaasatan qofku markuu sidaasoo kale yidhaahdo liid maa ka soo baxaya marka asaariirtu taasaa laga wadaa waa liidmaha iyo yacnii xariiqaha marka wejigiisa iyadoo ay birbirqayso la garanayo yacni birbiriqooda fa qaala waxa uu yidhi ay caaisha caaishaay alam taray saasaa loo akhrina alam taray miyaadan arag tarayna ayay ahayd marka lamtaa loo lamta jaasimadaa marka nuunta loo gooyey soo saas maahayn marka yacnii waxaa tahay mu'anasa mukhaadabaan alam taraaha ayaa dhihin iska jirin alam taray weeyaan alam taray miyaadan arkin miyaadan ogaanin baa laga wadaa anna mujazizan mujaziz waa loo dabdiyey mujazazna waa loo dabdiyey zaayada la kor dhigo labadaa dabdi waa la sheegay laba zaayna waa waa la akhriyey bacdi ahlilcilmiga iyagu waxaa jiro marka marka jiimkii xa ku bedelay ra'dana yani muxariz anna muxarizan saasoo kale akhriyaan anna muxarizan qarasa u dabdiya laakiin waa mujaziz ama mujazaz alam taray miyaadan ogaanin anna mujazizan mujaziz almudlijiy qoladaas yani loo nisbeeyey ninkaa isaga mujaziz la yidhaahdo ra'aa zaydan zayd buu arkay iyo usaamata iyo usaamo zayd bnu xaaria iyo usaamat bnu zayd qad qaطayaa iyagoo daboolay ru'uusahumaa madaxyadooda biqatiifatin go' ku daboolay wabadad ayna muuqatay aqdaamuhumaa gumadahooda lugahaa muuqday wejigu waa daboolnaa qaa'ifka balfiir waxuu samaynaya marka fa qaala waxa uu yidhi inna haadihi tan la aqdaamun weeyaan lugo bacduhaa qaarkood min bacdin qaarka kale ka ahaadeen yani isagoo wejigii arag dadkan ciday yihiin isagoon arkin ayuu wuxuu leeyahay gomadahan iyo way iska ahaadeen qaarkood qaarka kaley ka ahaadeen marka labada lugoodna isku midab maahayna ogow nacam midna aaday u madoobayd midna waa caddayd nebigu marka wuxuu u farxayo waxay tahay zaydna nebigaa xoreeyey dabcan usaamana zaydaa dhalay oo zayd baa dhalay aaduuna u jeclaa rasuulka dad ayaa marka nasabka usaama wax ka sheegi jiray oo marka isaguna waa madoobaa zaydna aada u caddaa waxbay marka sheegi jireen laakiinse usaama waxaa dhashay nebiga mowlaatu rasuulillahi sal ll slam ummu ayman ummu aymanna waxay ahayd xabashiyad ummu ayman barakatu alxabashiya ayaa dhashay usaama oo nebiga zayd ummu ayman uu ku daray usaamay u dhashay marka usaama madoobaantu meeshaasuu kala yimid oo ka keenay marka arrin maahan yacnii shaki badan la gelsho maba ahaynba laakiin qaar baa waxay leeyiin shakigu waxaa keenayo usaama madoobaantiisa aaday u badnayd siduu sheegi doona naam taasaa marka shaki aad u badan shaki keentay marka dadka qaarkood marka rasuulku wuxuu la farxay marka ninkii qaa'ifka ahay laga dembeeyey hadduu labadan qof isku soocay isagoon u jeedin wejigooda nebiga waa arrintaa waa farxad gelisay ayb caaishana marka wuxuu ugu tilmaamayaa wixii nebiga farax geliyo iyaduna waa inay farax gelinayso inna haadihi waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan labada qofe isdhashay wiilka iyo aabbihii inay hal go' wada huwo karaan waxba iyadoon u dhexayns inay wada huwan karaanoo dhib aysan ahayn ayb maxalushaahidkiisu hadda waxaa weeyaan qaafadaan marka meesha inna haadihi tan ilaa aqdaamun weeyaan gomado bacduhaa qaarkood min bacdin qaarka kale ka ahaaday ayb jaahiliyadii bay marka sidaa u qadfeeyey wax uga sheegi jireen usaama marka usaame dee waa kana waa beri noqday qaala abu daawuud kaana usaamatu usaama wuxuu ahaa aswada mid madow wakaana zayd bnu abyada ayuu ahaa qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaana leyt can ibni shihaab biisnaadihi wamacnaahu qaal qaalat waxa ay tidhi dakhala calaya masruura nebiga ii soo gala isagoo faraxsan tabruqu ay birbirqayso asaariiru wejigiisa liidmadiisa qaala abu daawuud yani wejigiisa jiitimadiisa qaala abu daawuud asaariiru wajhi lam yaxfadhu ibnu cuyayna ibnu cuyayna ma soo xifdinin taas qaala abu daawuud asaariiru wajhi huwa tadliisun min ibni cuyayna waa tadliis ibnu cuyayna xaggiisa ka ahaaday isagaa tadliisiyey buu leeyahay lam yasmachu kama maqlin min azuhriyi kama maqal kelmaddaas innamaa samica alasaariira wuxuu ka maqlay asaariirtu min hayri zuhriyi zuhri hayrkiis waasidadii buu riday marka wuxuu ku moodsiinayaa marka inuu zuhri toos uga maqlaad moodey tdliisku marka meeshaas uga imaanwalasaariiru fii xadiidi leyfi wahayrihi asaariirtu waxay ku jirtaa xadiidu leyf iyo hayrkii qaala abu daawuud samictu axmed bna saalix baan maqlay yaquul isagoo dhahayo kaana usaamatu usaama aswada wuu madoobaa shadiida sawaadi madowgiisu ku aad u daran yahay buu ahaa midla alqaari laamiga oo kale alqaar huwa laamiga baalkan hadda laamiga oo kale qaar la yidhaahdo daamurka iyo waxay dhahaan wa kaana zaydun zaydna wuxuu ahaa abyada mid cad mil maxaa ku idiin dhigan marka wa kaana zaydun zayd wuxuu ahaa abyada mila soo maha min alqutni waxay dhiga min wa kaana zaydun zaydna wuxuu ahaa abyada nin cad mila alqutni suufka oo kale ayb waxaa laga qaadanaa marka midabadaas kala duwanaa marka tan keentay shakiga ay jaahiliyadii gelin jireen marka nebigu calayhi salaatu wasalaam de nasabkoodu hadda lama sugaayo zayd iyo usaame inay isdhaleen hadda xagga yacni dadka muslimiinta agtooda waxba kama yacni shaki kagama aanay jirine ee shakiga dadkii gaalada iyo jaahiliyada iyoiyo ku sugnaaye haddana laakiin farxadda nebigu ou farxay baa ictibaar siinayso qaafadu marka ictibaar bay siinaysaa marka ansaabta marka waa lagu kala soocaa haddii yacni lagu kala bixi waayo laba qofoo ilmo wada sheeganaya si kale haddii lagu kala saari waayo dadkaasoo kalea loogu yeerayaa iyagii marka hadday meel isku raacaan bis waayo qaafadu marka iyadu maxay ku sugnaan kartaa hal maraa mase laba jeer ninka qaa'ifkaa ma waxaa la rabaa inay dhowr mar xirfaddaani ay ku soo noqnoqoto oo nin khabiira oo kale uu ku noqdo mase mar ama laba isaga filan tahay intaa waa la yidhaahdaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi bilqurcati yahbutu nasabu nasabka wuxuu ku sugnaan karaa bilqurcati qorituur idaa tanaasacuu hadday doodaan filwaladi ku doodaan ilmaha hadday ku doodaan qofkii yidhi qurco iyo qorituur yaa lagu kala saaraya qurcadu marka xanafiyadu iyo dad badan waa diidaan badanaa nasabku afartii weji unbuu ku sugnaadaa laakiin ibnuulqayim zaadulmacaadka wuxuu leeyahay wax tacaarud ah kama dhexeeyo qaafada iyo xadiidkan soo socda imaam axmed baa isagu wuxuu yidhi xadiidkan markii qisadan cali uu arkay baa waxa uu yidhi alqaafatu axabbu ilaya aniga qaafadan ka jecela haddii si kaloo loo kala baxa la waaye nin yaqaan hidda sooca hala raadiya isaga ha sameeyo nasabku saasuu ku sugnaanaya amaa qurcada isagu waa waa ka gaabsaday imaam axmed a'immada marka imaamu shaafici iyana waa yeelayaan qurcadu in ay ku sugnaan karto maxaa yeeley qurcadu waxaa loogu talagalay axkaamtu markay yani dadku markay xuquuqdoodu sinnaato si kale oo marka lagu kala saari kara la waaye iyada lagu kala saaro ibnuulqayim marka waa jamcinaya wuxuu leeyahay haddii khiyaafadu ay adkaato la waayo ama ay iskhilaafaan qaa'ifiinta oo qaarna ay yidhahdaan ninkan baa dhalay kuwo kalena kan baa dhalay ay yidhahdaan weli dooddi baa taagan cunugiisee la yeelaa marka cunugna laba aabba lama sii karo hal aabba in la siiyo waddada keliyao soo harayso in xadiidkan soo socdo lagu dhaqmaa buu leeyahay marka cinda tacaduri alqaafa yufzacu ila alqurca saasoo kale u shaara qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can اlأjlax alأjlax huwa saduuqu shiiciyu akhraja xadiiثahu albukhaariyu fi اladab wa asxaabu sunan اlarbca can الshacbiyi can cabdاllahi bn اkhaliil cabdاllahi bn اlkhaliil ama cabdاllahi bn abi اlkhaliil intaba waa la yihahdaa maqbuulu akhraja xadiiثahu asxaabu sunan اlarbca ayb can zayd bni arqam qaala waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa jaalisan cinda الnabiy salى اllahu alيyه ali wasalam nebiga agtiisa inaan fadhiyo fajaءa rajulu nin baa yimid min alyamani buu ka yimid faqaala wuxuu yidhi ina alaaatan saddex ina alaaثata nafarin saddex qolo saddex qof min ahli اlyaman oo reer yaman ah atow caliyan cali bay u yimaadeen yakhtasimuuna ilayhi iyagoo doodaaya fii waladin ilmo ku doodaaya cunug waqad waqacuu calى imra'atin haweeney bayna ku dhaceen fii duhrin waaxidin hal duhri bay ugu dhaceen ayb say ugu dhaceen marka addoonay ahayd saddexdooda addoonta isla lahaa haddee addoonta hadday saddex nin isla leedahay ma bannaana inay saddexdu wada tagaan sharcan ayb laakiin hadda middan laga hadla hadday dhacdo waay biyihiina waa isku darmeen see lagu kala soocaya hadda xadiidkan ma laga fahmaayo mana ka hadlaa inay bannaan tahay laakiin qisadan waa dhacday marka cali ma ka reebay ma ka reebin inta kuma cadda laakiin sharciga ayaan waxaan ka ognahay naagtu inay hal nin un firaash u noqon karto macna marka saddexdooda hal ahaadeen laakiin hal nin un bay firaash u ahaaneen kuwa kale waa ka tegaayeen kuwa kale uma bannaana inay markaa tasarri ku sameeyaan laakiin kuwan iyagu waa way sameeyeen inaynan ogeyn baaba dhici kartaba see la yeelaa marka atow caliyan bay u yimaadeen yakhtasimuuna ilayhi fii waladin waqad waqacuu cala imra'atin iyagoo ku dhacay fii duhrin waaxidin hal duhri faqaala linayni laba ayuu wuxuu ku yidhi minhumaa iyaga ka mid a diibaa bilwaladi diibaa naftiinna u fayoobeeye oo u dhaafa bilwaladi cunuga lihaadaa kan u dhaafa laba wuxuu ku yidhi war labadiinna ninkan u daaya cunugan faqalayaa way qaylayeen waa murmeen mayay dheheen ma yeelayna uma qaala linayni laba kale wuxuu ku yidhi diibaa bilwaladi cunuga u daaya oo qalbigiina ugu fayoobeeye lihaadaa midkan fahalayaa way qayliyeen halayaa way qayliyeen idaa hala alqidru sawdaa ka baxo qidriga ama dheriga marku karkaro cod baa ka baxo hadda cod unbaa loo jeedaa marka halkaan uma qaala linayni laba haddana wuxuu ku yidhi diibaa bilwaladi lihaadaa cunuga kan u wanaajiya qalbigiinna ugu wanaajiyo siiya faqalayaa way qayliyeen biswaa marka oo isu diideen faqaala waxa uu yidhi antum shurakaa'u idinku waxaa tihiin dad wax isla leh mutashaakisuuna oo haddana muransan dad wax isla leh oo isdiidan oo muransan baa tihiin innii anigu muqricun baynakum waa idiin qori tuurayaa faman qaraca qurcigu qofku qorigiisa u soo baxo falahul waladu cunuga isagaa iska leh wa calayhi korkiisa waxaa ahoo laga rabaa lisaaxibayhi waay wa calayhi korkiisa lisaaxibayhi waxaa ugu sugan labada qofee kale uluaa adiyati diyo labadeeda saddexdeeda meel laba meelood yacnii cunugan haddii la qiimeeyo qiimihiisa saddex loo qaybiyo laba qaybood ayuu siinayaa kuwan min qaybkiiba cunugiina isagaa qaadanaya maxay tahay marka qaybtaani de cunugii maadaama ay la leeyihiin waa inuu uga qadbaxo marka cunugii maadaama nasabkiisa kan la haleeshii rabo yaa marka cunugan qiimihiisa maalan haddii lagu qiimeeyo boqol iyo labaatan dollaroo kale meeqaa lagu lahaanayaa marka siddeetan afartan buu kan siinaa uluna kanuu siinaa ilaa nin walbaa cunugan uluow ku lahaaya markaa saas u jeedaa laba ishkaal baa marka ku jirto qurco qorituur oo cunug nasabkiisa lagu sugay iyo diyo oo lagu sugo cunug nasabkiisa yani qurca lagu sugo qurcaduna yacni wax diyo lagu sugo iyo nasab lagu sugo waa ka xooggeedu ma laha uma dhamma ayb waa midda marka culummadu in badanoo ka mida ay diideen waayo uga leexdeen oo yidhaahdeen qaafo un hala raadiyo qaa'is ayb ibnulqayimna uu yidhi haddii la waayo qaa'is haddii la waayo xal lagu kala baxoay noqonaysaa tan oo kale ayb xadiidkan marka culummadu way daciifiyaanoo iyagu qaar waxay ku daciifiyaan waxay yidhaahdaan irsaal baa ku jiro riwaayada dambe cabdikhayr midkan waxay ajlaxaanay ku daciifiyeen horta ajlax laakiin sidaad aragta saduuq waayo daciif ma aha riwaayada dambena waxay yidhaahdeen irsaalaa ku jira inqiaac bayna cabdikhayr iyo zayd bni arqam ibnulqayim marka wuxuu yidhi say ugu jirtaa cabdikhayr cali waa ka wariyey axaadiid kitaablwuduuna waa ku soo marnay cabdikhayr marka cabdukhayr cali waa la kulmay xaggee marka imaanaya irsaalka allaahumma in la yidhaahdo markuu nebiga qoslaayey oo qisada nebiga loo soo sheegay oo nebigu uu ku qoslay cabdulkhayr ma joogin waa taabici leena sidaas in la yidhaahdo markaas oo middaas haddii taa la yidhaahdana wuxuu leeyahay siyaabo kaleu ku sugnaanaya xadiidka oo isagoo mursalana waa soo arooray isagoo mutasilana waa soo arooray adig hadalkaas dheer buu marka zaadka uu kaga hadlay zaad ilmacaadka muxuu xukumay xasanun saxiixun uu yidhi sooma ayb waa saasaa un ay u badan tahay xadiidku inuu saxiix yahay maxmalka lagu xambaarayana waa haddii qaa'if la waayo sida fiican saas ayb fajacalahu markaa wuxuu yeelay faaqraca baynahum waa u qori tuuray fajacalahu cunugii wuxuu u yeelay liman qaraca qofkii uu qurcadiisa u soo baxday fadaxika rasuulullahi sal l slam nebigu waa qoslay xataa badad adraasuhu ilaa goosyadiisu ay muuqdeen ow nawaajiduhu ama goos dambeedyadiisa qaala xadaanaa khushaysh bnu asram qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbarana ahawriyu can saalix alhamdaaniy can shacabiy can cabdikhayrin can zayd bni arqamin qaal utiya caliyun cali baa loola yimid bialaaثatin saddex wahuwa bilyamani isagoo joogo waqacuu cala imra'ati naag ku dhacay fii duhrin waaxidin hal duhri fasa'ala اثnayni laba ayuu su'aalay atuqiraani lihada bilwaladi kan ma u qiraysaan cunuga qaalaan laa bay dhaheen maya xataa sa'alahum jamiican dhammaantood intuu ka su'aalay fajacala kulamaa sa'ala اثnayni mar walba ou laba su'aalo waxay gudagaleen qaalaa inay dhahayaan laa maya faaqraca baynahum waa u qori tuuray faalxaqa alwalada cunugii wuxuu haleeshiiyey biladii saarat calayhi alqurcatu kay qurcada u soo baxday wa jacala calayhi wuxuuna dushiisa yeelay uluaey addiyati diyada waxaa laga wadaa qiimatu alwalad qiimaha cunuga ila addoon hadduu yahay ama haddii uu wax kale yahay diyadiisa saddex marka loo qaybiya laba qayb ayuu saaray midkan labada qayb maxay ka dhigan tahay nimankan baa la kala siinaa qaybii qaybi loo siinaa qaala fadukira dalika lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam arrintaa nebigaa loo sheegay fadaxika waa qoslay xataa badad nawaajiduhu waa qado saxiixa marka inuu yahay mar haddii nebigu qiray waxaa laga qaadana marka saxaabada hadday masaa'il ku timaado nasna aynan u haynin waa ijtihaadi jireen qaala xadaanaa cubayd iyo cilmiga cali iyo qadaha siduu u yaqaanay qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu mucaad mararka qaarna waxaa dhici karta nasabka in lagu kala sooco in lagu kala sooco waxa la yidhaahdo qariina qaraa'in in lagu kala sooco qisadii sulaymaan iyo daawuud oo kale ee naag ay tidhi markaa laba naagood isku qabsadeen cunugan anaa dhalay anaa dhalay markaa tii markaa nebiyullaahi daawuud intay soo mareen middii weyneedu u xukumay nebiyullaahi sulaymaan bay soo mareen markaasuu yidhi sikiin ii keena cunuga waa idiin kala jarayaa nus qaada nusna tan ha qaadato markaasay mid tiri waayahay waa oggolahay ta kalena maya sii ha qalinay tiri sii tii ha qalin tiri buu siiyey marka taas marka waxaa waaye qariino waa qaadiga oo isticmaalaya mararka qaar qariinadaas waa lagu gaaraa garta walidaalika qofka qaadigaa qof caqli badan inuu yahay daruuri waay qof iska maahsan waxaa weeyaan qadaha ma anfacayo ibnulqayim kitaab dhanoo ka qoray la yidhaaha aطuruqu اlxukmiya fi siyaasa sharciya qaraa-inta wuxuu u keenay intaasoo deliil ayuu u keenay in qaraa-in wax lagu xukumi karo yani qaadiga cilmigiisa maahan keliya wax wax ku xukumaayeen laakiin waa qariino usoo uga soo muuqatay mararka qaar shaahid iyo kaba xoog badan ay dhici karto ayb qaala xadaanaa cubaydullaahi bni mucaad qaala xadaanaa abi huwa mucaad bnu mucaad alcambariyu qaala xadaanaa shucba can salamata samca الشhacabiي can اlkhaliil aw bni اlkhaliil qaala utiya caliي bn abi طaalibin fi imra'atin baa loo keenay waladad min alaaثatin saddex u dhashay xaggooda naxwahu xadiidkii haddoo kale walam yadkur اlyamana ma sheegin wala الnabiya salى اllahu عalيه ali wslam ma sheegin walaa qowlahu diibaa bilwaladina ma xusin riwaayada mursalada tan waay marka ay wax ku cilaynaya marka xadiidka saxa mursalan wa mawsuulan middan mursalada uga cileeyaba sheekh ilalbani marka aragtaa oo midda kaleo mawsuulada xoog badan ayb marka waana sidaas laakiin cinda tacaduri waxaa weeyaan si kale markii loo heli waayo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii wujuuhi nikaaxi nikaaxa wejiyadiisa allatii taas oo kaana ay ahaayeen yatanaakaxu bihaa ay isku nikaaxsan jireen ahluljaahiliyati wejiyadii jaahiliyadu ay isku nikaaxsan jireen caddaynteediibu u baabyahay yanii xilligii jaahiliyada islaamka intaan la soo gaarin say gaaladu mushrikiintu say guurkoodu see ahaa baabkan taasuu ka hadlaya qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa cambasatu bnu khaalidin qaala xadaanii yuunus bnu yaziid wahuwa alayliyu qaala qaala moxamed bnu muslim ibni shihaab wahuwa zuhriyu qaala akhbaranii curwatu bnu zubayr ayb ana caaishaةa radia allahu canha zawja الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam caaisha akhbarathu waxay u sheegtay ana nikaaxa nikaaxa kaana wuxuu ahaa fi ljaahiliyati xilligii jaahiliyada calaa arbacati anxaa afar qaybood buu ahaa yani xilligii jaahiliyada afar siyaabood oo kala duwan ayaa ayay isku nikaaxsan jireenay iskugu tegi jireen ayb fanikaaxu nikaax oo minhaa afartaa ka mida nikaaxu naasi dadka nikaaxooda weeyaan alyowma maanta mid ka mida afartaas waa say hadda dadka muslimiinta isku guursadaan yaqdubu rajulu qofka wuxuu doonayaa ila rajuli ninkii weliyatahu gabadhou weligii weliga u yahay gabadhou isagu weliga u yahay walaayadeeda haayuu ka doonayaa fayusdiquhaa waa mahar siinayaa uma yankixuhaa waa nikaaxsanayaa waa midka sharcigu uu baaqi yeelo toosan wey ninka gabadhiisa in laga doono meher laga siiyo meher ay gabadha la siiyo sidaas marka loogu guuriyo qabuul iyo iijaab ayagoo gaala a marka waa samay jireen sidaas oo qaar iyaga ka mida saasay isku qabeen waana midda ibnu kaiir iyo bayhaqi iyo ay ku xambaaray ay ka leeyihiin markay ka hadlaayeen masalada nebiga aabbihii iyo hooyadiis gaalay ahaayeen marka laleey mushrikiin ishkaal markaas haddii la soo arooriyo la yidhaa hadday mushrikiin ahaayeen sow ka dhalan maysa nebiga inuu nikaax la'aan dhashay mayaa la leeyahay waa jaahilnimo xaggiinna ka ahaatay le waa kan xadiidkan hadda sooma sheegaya nikaaxan inuu jiri jiray kaasaa marka nebigu uu ku dhashay nikaaxan saxiixuu ku dhashay rasuulka calayh isalaatu wasalaam cirdigiisana wax taabtay male nebiga calayh isalaatu wasalaam marka iyadu ishkaalkaas saasay ku daaweeyeen bayhaqi ibnu kaiir marka ninka hadduu yidhaahdo nebiga hooyadii aabbihi mushrikiinay ahaayeen maaha inuu gaaloobay ma aha ama nebigu uu caayey ma aha haddii sidaa la yidhaha dad badan baa yani bayhaqi iyo ibnu kaiir iyaa gaaloobi lahay iyo dad ka horreeyey kuwa ka dembeeyeybibnu kaiir masalada albidaaya wanihaayuu ku dhigay bayhaqina wuxuu ku dhigay dalaa'il اnubuwa jahli unbaa marka wax wareerinaya qof iska jaahilo isagu u maleeyey sida uu aaminsan yaho u maleeyaa nebigu inay kor u qaadaysan nebiga waxa kor loogu qaadi karaa waa cilmi maahane nin jaahila qayladiis iyo xamaasadiis xabad ma taraysa marka wuxuu yidhi fayusdiquhaa uma yankixuhaa wuu nikaaxsanayaa wanikaaxun aakharu iyo nikaax kalaa jiray kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yaquulu limra'atihi haweenaydiisa wuxuu ku dhahaayey idaa dahurad hadday xaydka ka qabaysato idaa dahurad hadday ka daahir noqoto min damfihaa xaydkeeda arsilii ilaa fulaanin hebel u tag fastabdicii minhu ka cudwi dalab oo yacnii ka yacnii zina yacnii ka jimaac dalab alistibdaac waxaa weeyaan dalabu اlbudci minhu xubintiisii iyo yacnii waxaa weeyaan iyo jimaaciisii inay dalabto orodbax ninkaas u tag buu leeyahay nin markaa uu isleeyahay waa geesiyo nin karti badan waay oo u dirayaa wayactasiluhaa wuu ka dheeraanayaa zawjuhaa ninkeeda waa ka dheeraanaa markaas walaa yamasuhaa abaddan ma taabanayo weligii xataa yatabayana xamluhaa intii uurkeeda uu ka soo daahiro ma taabanayo isagaa hadhowna sheeganayo cunugaas min daalika rajuli ninkaagaa ay u uuraysatay alladii ninka oo tastabdicu minhu ay ka markaa jimaac dalbayso nikaaxu listibdaac baa la yidhaha faidaa tabayana xamluhaa uurkeedu hadduu soo caddaado asaabahaa zawjuhaa ninkeediibaa asiibayo in axadda hadduu raboodo wainnamaa yafcalu daalika sidaa wuxuu u yeelayaa ragbatan doonis fii najaabati اlwalad cunugga yacni karti iyo dagaal iyo awood inuu yeesho yacnii qof oo yacnii inuu noqdo karti badan saasuu ka rabaa fa kaana haada nikaaxu nikaaxan yusamaa wuxuu ahaa in lagu magacaabo nikaaxa alistibdaac ayaa lagu magacaabi jiray yani kufriga iyo gaalnimadu jahligeeda yaad arkaysaa waxaan oo laga yaabaa caqligii iyo dadkan waxaad isleedaha firadooda iyo caqligooda firada waxaan waa diida ilaan firadii marka shaydaankii baa ka kharibay fira waa tagtay marka bis waay hadday firadii tagto u dhammaatay gaaladii hore jaahiliyada keliyana ma aha waxaas inay samay jireen kuwan laftirkooda hadda joogo ilbaxnimada sheegto oo ilbaxnimaan ka hadlaynaa kuwaan dhahaya xataa saas waa oo waxaa weeyaan naag nin gogol u joogtaa nin kale u tegayso ninkeeda raalliga uga yahay uur bay yeelanaysaa ninka uurka u yeelo zinada sameeyaa sheeganaya cunugaas isaguna waa iska joogaa waa iska rabaa waxaas yani shaa'ic waay waxaas gaalada dhexdooda waa nafsu haada kanoo kale waa halka waxaan la sheegayo kale marka ilbaxnimada iyo qofku inuu tiknolojiga heer ka gaaro caqli iyo wanaag ma tusaysan soo wax kastaa samaynayo wuxuu noqonayaa waxaan ka daran yaa ka imaanaya bal waxaa laga yaabaa inuu naag ninka gabadhiisa isagu iska isticmaalaba oo ilmo u dhashaba nin gabadhiisa intaasoo ilmo u dhashaa yaa la heli karaa wax waxaa weeyaan marka fidradii ay ka qaldantay oo ayaga dhan cagsi mackuus mackuusulqalbi noqdeen weeyaan wanikaaxun aakharu dadaa marka aaminsan inay gaalada muslimka ka fiican yihiin waxba waxaas arrintaas iyado laftirkeeda khatar keeni kartaba qofka diintiisa ay halis gelin kartaa xataa naam maxaa yeele kufriga u istixsaansanaayo oo uu ka yacnii wanaag samaynaayo iimaankii khatar wa waxa diinka looga baxo wanikaaxun aakharu nikaax kale yajtamicu arahdu jamaaco ayaa kulmaayaan duuna alcasharati toban ka yar fayadkhuluuna cala almar'ati haweeney bay u gelayaan haweentii kulluhum dhammaantood yusiibuhaa waa asiibaya faidaa xamalat hadday uur yeelato wawadacad ay dejiso wamara layaalin habeennana ay soo marto bacda an tadaca xamlahaa uurkeeda markay dhigto kadib arsalat ilayhim waa u ciddiraysaa ile waa taqaane falam yastadic rajulun nin ma awoodi karo minhum iyaga ka mida an yamtanica inuu diido xataa yajtamicuu cindahaa agteeda intay ku kulmaan fataquulu lahum waxay ku dhahaysaa qad caraftum waad ogtihiin alladii kaana wixii ahaadayoo min amrikum idinka shaanigiinna ah waqad waladtu waanan dhalay wa huwa bnuka waa wiilkaaga kan yaa fulaan hebelow mid bay waxay leedahay cunugan adaa dhalay waa wiilkaagii ay ku magacaabaysaa fatusammii way magacaabaysaa man axabad qofkay jeclaysato minhum iyaga ka mida bismihi magaciisay ku magacaabay fayalxaqu bihi waladuhaa cunugeeda isagoo raacaya marka unugeeda ka ay ku magacaabdo raacaya walidaalika waxaa zinada looga waajibiyey xadkan adag qofkeeda in dhagax lagu dilo in la karbaashkan taqriibka sanad la musaafuriyo waxay tahay waxaan si aysan u dhicin waxaanoo kale nasabyadii baa isku qaldamaya cunug wax dhalay aan la ogayn oo nin markaa isaga loo saaray duudka ee isaga uun iska korinayo inuu dhalay in kalena usa war u haynin oo u dhaxlaayo oo dhibaatadiisa iyo dheeftiisu yeelana wax waxaa weeyaan ansaabtii baa isku khaldamayso marka walidaalika ansaabta ama cirdigana daruuriyaadka shantaa wax mid ka mida ayb wanikaaxun raabicun mid kale afaraad nikaax afaraad yajtamicu annaasu alkaiiru dad badan baa kulmaayo fayadkhuluuna cala almar'ati haweenay bay u gelayaan laa tamtanicu aan ka reebtoomaynin miman jaa'aha qofkii u yimaadaba wahunna albaqaayaa waa kuwa zaaniyaalka ah haweenka marka zinaystoo korkooda gata kunna yansibna waxay ahaayeen inay taagayaan calaa abwaabihinna albaabadooda raayaatin maro calan bay ka taagayeen takuunu calaman calaamad u ah liman araadahunna qofkii doono liman araadahunna qofkii doono dakhala calayhinna waa u gelaayo yacnii wax lagu ogaado yay samaysanaysaa nacam dadka marka wakhtiyadan yacnii la jooga laftirkeeda yani ama wakhtiyadii wakhtigan ka horraysay kuwaasoo kale shaa'ic ay ahaayeen ayb meelo mucayana lagu yaqaanay qaarkood waxaa weeyaan calaamada sidan oo kale xadiidka tilmaamayam yay samaysan jireen nacam wadammada qaarkood waxaa weeyaan ul iyo koombo ayaa u suran ul dheer baa guriga ay ka mudaysaa koombay marka usha dhexgelinaysaa kor koombadaas iyo ushaas ninkii zina raba halkaasu soo aadaan guryaha marka loogu galgalaa waa kuwa markaas jirkooda gatay la yaqaano ayb faidaa xamalat hadday uur yeelato fawadacat xamlahaa uurkeeda dhigto jumicuu lahaa waa loo soo ururinaya waducuu lahum waxaa loogu yeerayaa alqaafa kuwa oo dadka nasabyadooda sheego hiddo sooca ah uma alxaquu waladahaa kuwaas ayaa waxay haleeshiinayaan cunugeeda biladii yarawna kay u arkaan waa la soo ururinaa iyaga dhan nin qaa'ifaa fiirinaayo kii u ekaado ayuu siinayaa faltaaqahu wou qaadanayaa marka waduciya bnuhu cunugiisiina marka ayb faltaaqahu yacni waa is haleeshiinayaa wou qaadanayaa waduciya bnuhu wiilkiisaana loogu yeerayaa waduciya waxaa loogu yeerayaa huwa isagu ibnahu laa yamtanicu min dalika ma diidaayo arrinkaa falamaa bacaa allaahu muxammadan ilaahay markuu muxamed soo saaray sala allahu calayhi waaalihi wasalam hadama nikaaxa ahli ljaahiliyati jaahiliyadii nikaaxoodii waa baabi'iyey kullahu dhammaantiisa ilaa nikaaxa ahli lislaami alyowm islaamka dadkiisa nikaaxa ay isku nikaaxsadaan maanta maahane kan maanta jiro umbuu reebaya kan maanta jiro kee waa kii koowaad wixii aan kaa ahayn marka waa u dhammaatay waxaan marka yacnii gabar gabar inta la guursado aan aabbaheed laga doonin iyadoo laga dooni kara aabbaheed ama ha la boobo ha la wato ama si kale ha la yeelee halkaasay gelay kuwaas nebigu burburiyey waay haddii nebiga burburiyena cid toosi karta ma laha ama masaafo haddii lagu magacaabay wixii lagu magacaabo wax ka jiraan ma laha masaafadu tay raacaysaa wax la baaba'shay raacayna maxaa yeele xadiidku wuxuu leey kulli wixii nikaax jiray waa la baabi'iyey ilaa hal xabaa la soo reebay bis halka xaba waa maxay ninka naagtiisa gabadhiisa in laga doonto ama qofka weliga u yahay oo isagu uu bixiyo meherna la siiyo bis kaasaa soo haray ninkii saa wax ku guursada marka nikaax saxuu ku guursaday ninkii aan sidaa ku guursanin oo gabar inta gurigeeda ka xaday isagoo aabbaheed ka dooni karo meel inta la tegay ka soo guursaday eber cidlaabuu taagan yahay ayb haddii marka uu ogayn awalna nikaaxu shubha waa hadduuse awal hore uu ogayn waa nikaaxu shubha wixii ugu dhasho waa loo xisaabaa laakiin markuu ogaado kabacdi laabudda min nikaaxin waa inuu iska nikaaxsano hadduu iska sii haysto baailo wax ku haystaayo ogow nin baa beri wuxuu yidhi masaafadaas qiil u raaraadinaayo kaana nikaaxu fi ljaahiliyati calaa arbacati anxaa mafhuumulcadad waayo mafhuumulcadadkuna xujo ma aha ayb marka sidii nikaaxyo badanba ay u jiraan ayaa mid aan noocaan ahaynoo saxiixan oo u jiraayo yidhi marka ayb maxaa mafhuumulcadada mafhuumulcadad yaa wax ku dhisayba cumuum iyo baabkeed xaggaba iska dhig aakhirka xadiidka soo qabo falamaa bacaa allaahu muxamadan sala allahu calayh waali wasalam hadama nikaaxa ahliljaahiliyati kullahu buu baabi'iyey ilaa nikaaxa annaasi اlyowm ilaa nikaaxa ahli اlislaami اlyowm kii la yaqaanay ilaa nikaaxa ahli اlislaam takhsiisaaba ku jira meeshaan ilaa istinahu waa min adawaati takhsiis waay waa max marka waxa uu sheegaa marka mafhuumulcadadkan mafhuumulcadad baabkiis maba ahanba yaa mafhuumulcadad wax ku dhisayba laguma dhisin mafhuumulcadad nasaa wax lagu dhisay wاnnasu waa kan ilaa nikaaxa ahli اlislaami اlyowm hal nikaax bis unbaa la helay haddii marka nikaaxii nebigu yaqaanay hadday masaafo ahayd qiil waa u hele shiikhow marka haddaan nebigu masaafo uusan aqooninna da meesha waa kaaga dhammaatay marka kii nebigu yaqaana unbaa nikaax jira a marka waxaana marka waa wax marka soomaalidu iyagu qiil dayid waa qiil samayn iyo xeeladaysi wax nebigu yaqaanay ma ah ayb sidaa darteed marka kaasoo kale maya laguma dhisaan nikaaxan marka oo dadku ay jaahiliyadii jiri jiray afartaas nooc ay sheegtay ugu dambayn marka midkan hore oo qofka gabadhiisa in laga doonaa kaas unbaa lasoo reebay kaasaana yacni xaaraanta iyo xalaasha farqiga u dhaxeeyana kaas ayaa lagu ogaan karaa وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه